bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlى aalihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyaة الsuyuطiyi lilimaam الsuyuطi raximah اllah waxaan ku dhex jirnay marfuuca iyo mowquufka iyo maqduuca qaala الnaadimu raximah اllah whakada tafsiru man qad saxiba fii sababi nusuuli ow ra'yan abaa wahaakadaa waliyucdaa ha la siiyo xukma rafci waliyucdaa ha la siiyo mowquufka xukma rafci xukmu rafci ha la siiyo ama waliyucdaa ha la siiyo tafsiiru man qad qof tafsiirkiis qad saxiba la saaxiibay nebiga sala اllahu calayh ali wasalama tafsiirkiisa ha la siiyo xukma rafci fii sababi nusuuli sababu nusuulna ku saabsan ow amase maa shay fii maa shay hala siiyo xukmu rafci ra'yan abaa abaa diiday ra'yan ra'yi diiday wixii ra'yi diidayoo ijtihaad boos uunan uga bannaanayn oo oo saxaabigu uu yidhaahdo xukmu rafci hala siiyo sidaasuu yidhi wacamama alxaakimu marka saxaabigaana waxaan soo sheegnay inuu yahay saxaabiga aan warinin israa'iiliyaadka aan warinin hore uga soo hadlay wamaa ataa wamiluhu bira'yi laa yuqaalu id can saalifi maa xumila ayuu soo yidhi wa camama wou camimay alxaakimu xaakim waa camimay filmustadraki kitaabkiisa mustadraga dhexdiisa waa ku camimay oo waxa uu yidhi tafsiirka saxaabiga oo dhanba wixiiba tafsiir saxaabi ah xukmu rafci hala siiya ayuu yidhi mustadragaas wakhasa waa gaar yeelay waxaan soo sheegna uu ku gaar yeelay sababu nusuul iyo ayuu ku khaas yeelay fii khilaafihi fii khilaafi lmustadraki mustadraga maahee kutubtiisa kale isaga waxaa weeyaan waa qeyday wuxuu ku qeyday wixii sababu nusuul iyo waxaa ku saabsan kamaa sidii xukiya la xikaayooday oo warka xaakim wuxuu ahaa mustadraga liyaclam ha ogaado daalibulxadiidi daalibulxadiidka ana tafsiira asaxaabiyi alladii shahida alwaxya watansiil tafsiirka saxaabiga aayad ou fasiro saxaabigaas oo soo gaaray waxyiga xilligii waxyiga iyo xilligii waxyiga uu soo degaayey cinda shaykhayni bukhaariy muslim agtooda xadiidun musnadun xadiid musnada weeyaan buu yidhi hadalkiisa mustadraga ku yaalla sidaasuu ahaa marka tacmiim ayaa ka muuqdo wuxuu camimay ayi tafsiir oo saxaabi leeyahay fii xukmi rafci ha la siiyo ayuu yidhi laakiin kutubta kale oo xaakim uu leeyahay oo mustadraga aan ahayn ayagu taa cagsigeeduu marayo waxa uu yidhi tafsiiru saxaabi xukmu rafci waxaa la siinayaa wixii ku saabsan sababu nusuul hadduu saxaabiga ka warramo sababu nusuul xukmu rafci waa la siinayaa sidaasoo kale wax oo ijtihaad boos aan uga bannaanayn markuu ka warramona fii xukmi rafci waa la siinayaa wixii aan intaa ahaynna lama siinaayo oo dad qowlkii hore ayuu la qabaa wacamama waa camimay alxaakimu xaakim fi lmustadraki kitaabkiisa mustadraga dhexdiisa waa camimayoo tafsiiru saxaabi oo dhan xukmu rafci hala siiyo ayuu yidhi wakhasa waa gaar yeelay fii khilaafihi fii khilaafi lmustadraki mustadraga kutubmaahane kutubtiisa kale wixii mustadraga aan ahaynna waa yani waa khaas yeelay yani kutubtiisa kale tafsiiru saxaabi dhan xukmu rafci hala siiyo ma dhihine wixii sababu nusuul iyo ayuu ku qeyday kamaa sidii xukiya la sheegay oo la xikaayooday wa qaala xaakim waxa uu yidhi faacilka qaaladaa waa xaakime wa qaala waxa uu yidhi laa maya laa yakuunu marfuucan marfuuc ma ahaanaya ayuu yidhi min qaa'ilin madkuurin min qaa'ilin xaal uu ka ahaaday mid yacnii qaa'iloo yidhaahdo kaasoo madkuurin lasoo xusay yacnii qaa'ilkii lasoo xusay macnaha wuxuu ka wadaa saxaabiga saxaabiga qowlkiisu marfuuc ma ahan sidaana waa yidhi xaakim ayb wa qaala waxa uu yidhi xaakim sidaasoo kale laa maya ayuu yidhi laa yakuunu marfuucan marfuuc ma ahaanayo idaa kaana saadiran tafsiirku hadduu ka soo fulay min qaa'ilin yacnii qaa'il xaggiisa kaas oo qaa'ilkaas oo madkuurin lasoo sheegay qaa'ilka lasoo sheegana saxaabiga unbuu ahaa oo hadda annaga saxaabigan ka sheekaynaynan ku dhex jirnay qowlkan kalena wuxuu leeyahay tafsiir saxaabi yacnii ma ahan la siin maayo xukmu rafci waqad casa alhaadiya fi lmashhuuri walyucda ha la siiyo walyucda ha la siiyo naxwu qad casaa oo kale waa caasiyey qofkii alhaadiya nebigii xanuuninayey nebigii u xanuuninayey ayuu caasiyey siiqadaasna xukma rafci ha la siiyo iyadana fi lmashhuuri fi lqowli lmashhuuri qowlkii mashhuurka a caan baxay dhexdiisa halkan marka wuxuu ku leeyay iyadana waxaa lamida oo fii xukmi rafci la siinayaa saxaabigu haddii uu yidhaahdo wixii qofkii waxa waxaa sameeyo faqad casa nebiya nebigii buu caasiyey maalan waxaa ka mida man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim xadiidkii camaar ibni yaasir ninkii soomo maalinta lagu shakisan yahay faqad casaa abalqaasim abulqaasim oo nebi moxamed uu caasiyey siiqada noocaas oo faqad casaa abalqaasim oo kale ah ama faqad casa nebiya iyo xukmu rafci iyadana sii kaannamaa nebigii oo reebay bay la mid tahay soo uma jeedid hadda siiqadan nebigaa yiri iyo ma dhihin iyo waxba lama dhihin hadda keliya saxaabiga unbaa wuxuu yidhi ninkii saa isaa yeelay nebi moxamed waa caasiyey ayuu yidhi bimujarad marka ereygan waxaa la siinayaa sidii nebigoo yiriyoo kale sala allahu calayh ali wasalam kaannamaa yacnii nebiga uu yidhi yaan la soomin maalinta shakiga ay la mid tahay walyucda ha la siiyo qad casaa naxwu qad casaa waa caasiyey wixii lamida oo kale oo saxaabigu uu yidhaahdo alhaadiya kii nebigii u xanuuninayou caasiyey fi lmashhuuri fi lqowli lmashhuuri qowlka mashhuurka ah xukma rafci ha la siiyey marfuuc xugunkiisa wahaakadaa yarfacuhu yanmiihi riwaayatan yabluqu bihi yarwiihi wahaakada wayarfacuhu yarfacuhuna yanmiihi waa siyaadinayaa riwaayatan ereygaa riwaayatan ah yabluqu bihi ereygaas yabluqu bihi yarwiihi ereygaa yarwiihi ah haakadaa sidaasuu la tooyahay kaasoo kale kaa iyuu la mid yaho iyaguna xukmu rafci ha la siiyo saxaabigii baa sanadka soo kaxeeyey qutayba can maalik can naafic can ibni cumar yarwiihi ayuu yidhi yanmiihi naaficoo kale wuxuu yidhi can ibni cumara yarwiihi yanmiihi can ibni cumara riwaayatan ayuu yidhi can ibni cumara yarfacuhu ereyadaas waa kuwaas qaala rasuulullaahi ma dhihin rasuul ma la sheegin saxaabigii markii la sheegay kadib aa la yidhi yarwiihi yanmiihi yabluqu bihi riwaayatan oo kalea la yidhi marfuucan oo kale ereyada noocaasoo dhan iyada waxay la mid yihiin qaala rasuulullaahi la mid tahay oo fii xukmi rafci ayaa la siinayaa iyaguna ayb alfaadan marka lama macnaynaayo sidoodayba istilaax u yihiin macnaha wayarfacuhu yarfacuhu ereygaas ayaad sanadkii ku aragtay yanmiihi riwaayatan yabluqu bihi yarwiihi haakadaa bay la mid tahay kuwii lasoo sheegay oo walyucda xukma rafci xukmu rafci ha la siiya waxaanoo dhan marka dhow xadiidka laakiin waxaa qasaba in saxaabiga la sheego sanadkii sidii loo wado saxaabigii baa la sheegay kadibaa ereyadan mid ka mida la yidhi yarwiihi yanmiihi riwaayatan yarfacuhu yabluqu bihi ayaa la yidhi xukmu rafci see kaanamaa qaala rasuululahi waxba ma dhaanto wa kullu daa min taabiciyin mursalu laa raabicun jasman lahumu walawalu wa kullu daa kan dhammaantiis wa kullu daa kan dhammaantiis kan dhammaantiis marka xaggay ka bilaabataa waliyucda xukma rafci fi sawaabi naxwu min asunnati kasoo bilaab wa kullu daa kan dhammaantiis min taabiciyin xaal ou taabici xaggiisa ka ahaanayo mursalun mursal weeyaan intii aan soo sheegnay hadda haddii taabici uu yidhaahdo oo saxaabiga aan la xusin mursal waayo dheh sidaa sidaa dheh oo maalan taabicigu hadduu yidhaahdo min asunnati kada wakada taabicigii baa maalan wuxuu yidhi ninkii waxaa waxaa sameeyey faqad casaa abalqaasim taabicigii baa wuxuu yidhi inta la soo waday sanadka taabiciga markii la keenaa yarfacuhu la yidhi yanmiihi baa la yidhi wahaakada markii hore saxaabigaan joognay hadda taabicigaan usoo degnay intii lasoo xusay taabicigu haddii uu yidhaahdo maxaa maxay noqonayaan mursalun waa mursal mursalkuna waa baabka soo socda midka ku xigo waa noo imaan doonaa waa hadal taabici oo nebiga u koryeel nebiga taabici nebiga wax u koryeelo sala allahu calayh ali wasalam laa raabicun midka afaraad maya kan afareeya marka waa kee waa tafsiirka min asunnati baa ugu horreysay umirnaa iyaa ku xigeen kunaa naraa iyaa ku xigeen wahaakadaa tafsiiru man qad saxiba iyaa ku xigeen laa raabicun tafsiirka uu marka u jeedaa laa raabicun midka afaraad maya jasman majzuuman xaal uu yahay mid la jasmiyey lahum iyaga agtooda ay cindahum cinda almuxadisiina agtooda kan afaraad asaga wuxuu leeyahy mursal ma noqonayo midka afaraad waa maxay taabicigii baa maalan wuxuu ka sheekeeyey sababu nusuulow sheegay taabicigii baa tafsiir qur-aan aayad qur-aan buu wax fasiray mujaahid oo kale sababu nusuul yax lamida sheegay ma noqonayso mursal la odhan maaye maxaa yeelay taabicigu ma marfuuc maba ahanba marka horeba marka sidaa darteed wuxuu leeyahay tan afaraadoo tafsiiru taabici mursal ma noqonayo sidaas weyaan warkiisu saas waa qaarkoodna waxay leeyahy laa raabicunta waxaa laga istinaonaya istinaha wuxuu ku dhacayaa wahaakadaa yarfacuhu yanmiihi riwaayatan yabluqu bihi yarwiihi marka kuwan dambe oo yabluqu bihida ayaa loo jeedaa laakiin ereygan calaa kulli xaal labada macnaba oo hadda aan u sheegnay waadix ma aha maxaa yeele taabicigu haddii uu yidhaahdo aayaddan sababkaa iyo sababkaabay ku soo degtay wax caqligiisa uu ka keeni kara ma aha taabicina marka uu nebiga xadiid u kor yeelo waa kii mursal ahaa jiray marka in laga istinoodo laa raabicun wax macnaa ay samaynaysa ma laha shuraaxdu saasay leeyihiin bal yacni ethoobiga isaga wuxuu leeyahay maxamed cali aadam shaarixa iscaafu dawilwadarka iska leh waxaaba roonaaleheeduu leeyahay wa kullu daa min taabiciyin mursalu maca rafcihi jasman lahumu walawalu in sidaa laga dhigaa fiican buu leeyahay waxba aan la soo reebin laa raabicunta booskeeda maca rafcihi la yidhaahdo waana dhici kartaa buu leey inay saas ahaydoo marka tasxiif iyo wax lamida uu dhacay kelmaddan marka laa raabicun qumuud baa ku jira calaa kulli xaal maxaa sababu nusuulka hadduu sheego taabicigu uu yidhi aayaddan sababkaa iyo sababkaay ku soo degtay waa soo qaala rasuululah yidhiyo kale wa laakiin taabici markuu qaala rasuululah dhaho muxuu ahaan jiray mursal u ahaan jiray ayb oo kulludaa kan dhammaantiis lasoo sheegay min taabiciyin taabici xaggiisa xaal oo ka ahaanayo mursalun mursal weeyaan laa raabicun midka afaraad sameeya oo tafsiirka ah jasman majzuuman xaal uu yahay mid la gooyey kaasi lahum cindahum cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda walawalu midka hore kan hore marka waa maxayne min asunnati waay kan hore dib u noqo walyucda xukma rafci fi sawaabi naxwu min asunnati walawalu midka hore oo min asunnati ah saxaxa wou saxiix yeelay annawowiyu imaamu nawowi fiihi kaa dhexdiisa alwaqfa mowquufnimo ayuu saxiix yeelay imaamu nawowi asaga wuxuu leeyahay taabicigu hadduu min asunnati dhaho waxba mursal ma ahane waa mowquuf mowquufnad waa soo baratay waa wixii taabiciga lagu joojiyaa la dhahaa wixii waxaan ujeedaa saxaabiga lagu joojiyo oo maalan haddii uu yidhaahdo ibnulmusayab oo kale ibnulmusayab waa taabici ibnulmusayaba wuxuu yidhi min asunnati kada wakada sunnada waxaa ka mida waxa waxa waxa marka ibnulmusayab markuu min asunnati dhahaayo sunnadaa waxaa dhici karta inay tahay midii nebiga inuu ka wado waxaa kaloo dhici karta inuu ka wado sunnatu saxaaba dariiqii saxaabada sunnatu lkhulafaa'i araashidiin inuu ka wadaa dhici karta ilaa iyaguba sunnay leeyihiin ma ogtahay xadiidkii waatou ahaa calaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaaءi الraashidiin taabicigu marka waxaa dhici karta min aلsunnati marku dhahaayo inuu ka wado sunnat الصaxaaba inuu ka wado sunnat الnabiy salى اllahu alayه ali wasalam maadaama labadaasba ay suurtoobi kartay suurtagal tahay ixtimaalka marka waxaa laga qabsanayaa meesha ixtiyaadka uu ku jiro meesha ixtiyaadka uu ku jirana waa in mowquuf laga dhigo marka imaamu nawowi wuxuu leeyahay taabicigu min aلsunnati haddii uu yidhaahdo waxay noqonaysaa mowquuf laakiin saxaabigu hadduu dhaho min asunnati maxaa la siinaa xukma rafci nebigu maxaa yeele saxaabigu sunnada nebiga unba u jeedaa sala allahu calayh waali wasalam walawalu midka hore oo min asunnati ah saxaxa nawowiyu imaamu nawowi waa saxiix yeelay fiihi fi lawali awalkaa dhexdiisa alwaqfa mowquufnimo ayuu saxiix yeelay waalfarqu farqiga fiihi kan dhexdiisa ahaaday waadixun weeyaan mid iska cad laa yakfaa un qarsoomeynin farqiga yacni u dhexeeya taabici markuu min asunnati dhaho iyo marka uu saxaabi dhahana waa iska cadyahay buu ku leeyahay sababtoo ah saxaabiga sunnada nebiga unbuu u jeedaa taabiciga laakiin ixtimaal baa jiri karo min asunnati inuu sunnatu nebiy u jeedo ama sunnati alkhulafaa inuu u jeedo wاlfarqu farqiga fiihi kan dhexdiisa ahna waadixun mid mid iska cad weeyaan laa yakfaa un qarsoomeynin halkaas marka wuxuu uga baxay marfuucii iyo wixii ku tacalluqayba uga baxay almawsuulu wاlmunqaicu wاlmucdalu marka faa'iidada mawquufka loo barana iyo maqduuca waa maxay baabkii hore saddex noocan soo barana marfuuc wixii nebiga loo tiiriyo mawquuf wixii saxaabiga loo tiiriyo weya maqduucna waa wixii taabiciga loo tiiriyo maxaan u baranaynaa marka saddexdan nooc waxaa loo baranaa awalan waxay tahay qowl kasta in la dejiyo booskiisa oo isku mid ma ahan hadalkii nebiga iyo hadalka saxaabiga iyo hadalka taabiciga xagga xujada isku mid kama aha xagga yacnii xukunkana isku mid kama aha taas waa mid midda labaad ee iyadana meesha ku jirtaaba waxay tahay mawquufaadka waxaa loo qoraa ama maqduuca waxaa loo qoraayo waxa ay tahay in lagu iftiinsado maalan masaladii xadiid nebi ma ma jiro laakiin ahar saxaabi ayaa jiro ahar saxaabi ayaa mawquuf saxaabi baa yaallo ama waxaa yaallo yacnii hadal taabici hadalkaa taabiciga hadalka saxaabiga waa waa istinaas waa la weheshana hadalkaa taabiciga iyo saxaabiga waa la weheshanayaa marka waxbaa lagu dhisaa marka ayb oo maalan waaa midda saddexaad faa'iidada kale waxay tahay sida aqwaalu saxaaba iyo aqwaalu taabiciin masaa-isha ay ka kala qabaan baa la ogaanayaa masaa-isha fiqiga sooma arkin cumar sidaanuu qabay abubakar saanuu qabay fulaan sidaanuu qabaa haddaan aqwaashooda la qorin oon maqduuc iyo mawquuf la baranin ma la fahmi karanfaa'iidadana waa ku jirtaa mawquufaadka marka iyo maqduucaadka xaggee laga helaana hore waxaan usoo ogaana saxiixa iyo xasanka meelaha lagu maleeyo mowquufka iyo maqduuca waxaa lagu malaystaa kutubaha musanafka ibn abi shayba oo kale almusanaf licabdirasaaq ibni hamaam oo kale ibnu jariir iabari tafsiirkiisa oo kale iyo tahdiib ulaahaarkiisa awsadka ibnulmundir ibnulmundir awsadkiisa aahaar fara badan baa ku jirto meelahaas baa marka lagu maleeyaa haddaad rabto marka inaad ogaatid mas'alo aqwaasha ay saxaabada ka qabaan inaad ogaatid haddaad rabto kutubtaas inaad aado musanafka ibnu abi shaybaad soo qabanaysaa baabka masalada ay ku jirtoo kalead raadinee maalan masaladooday ku tacalluqda soonka oo kale kitaabu siyaam baad fiirinaysaa waa kaas marka aahaartii asxaabta halkaas kuugu qoraya aahaartii marka saxaabadana halkaa ayuu kuugu qorayaa halkaa marka kutubta lagu maleeyana waa kuwaasa almawsuulu wاlmunqaicu wاlmucdalu mawsuulkii waa mutasilka wاlmunqaicu iyo munqaica iyo wاlmucdalu saddexdaas isdilaax baa lagu baranayaa afartan beedee soo socoto marfuucan aw mawquufan id yatasilu isnaaduhu اlmawsuulu wاlmutasilu wawaaxidu qabla الصaxaabiyi saqad munqaicun qiila aw isaaxibu qad munqaicun min mowdicayn اثnayn lah tawaaliya wamucdal xayثu wala wminhu xadfu saaxibi wاlmustafaa wamatnuhu bitaabiciyi wuqifa almawsuulu mawsuulka iyo wlmutasilu mutasilkaba mutasilku waa iska cadfu tafsiir isku mid waay mawsuul iyo mutasil almawsuulu mawsuulka iyo wlmutasilu mutasilka xaasilun weeyaan mid soo xasilay oo la helay marfuucan xaal ay yihiin marfuuc aw amase mowquufan mowquuf xaal uu yahay id goor ayaa ayaa la helay yatasilu ou xiriirsamayo isnaaduhu isnaadkiisa wuxuu ku leeyahay mawsuulka iyo mutasilku waxaa la arkaa iyagoo marfuuca iyo iyagoo mowquuf ah laakiin waa goormo maxaa u shardi ah id yatasilu isnaaduhu isnaadkiisu marka uu xiriiro idan marka tacriifu lmutasil waxaa weeyaan tacriifu lmutasil u fiirso almutasilu waaa marka la tacriifinaya waxaa weeyaan ma tasala sanad ma tasala sanaduhu ilaa muntahaahu wixii sanadkiisu ou xiriiro ilaa muntahaahu ilaa meesha uu ku dhammaado ilaa muntahaahu marka aan leenahay ama nebiga ha ku dhammaado ama saxaabi ha kusoo dhammaado mutasil waayo waana midda uu ku leeyahay isagu almawsuulu waalmutasilu marfuucan ow mowquufan oo mutasilku waxaa dhici karta inuu marfuuc noqdo inuu mowquuf noqdona waa dhici kartaa laakiin isaga hal shardi baa laga rabaa in laga helo id yatasilu isnaaduhu waa isnaadkiisu waa inuu xiriiraa almawsuulu waa mubtadaysanaysaa wاlmutasilu iyo mutasilku xaasilun khabar baa usoo qadaraysaa marka mawsuul iyo mutasil xaasilun mid soo xasilayo mid soo xasilayoo la helayo waay marfuucan iyagoo marfuuca ow mawquufan iyo isagoo mawquuf aba isagoo marfuuca iyo isagoo ama isagoo mawquufa labadaba id waqti yatasilu ou xiriiraayo isnaaduhu isnaadkiisu ou xiriirsamaayo goorma id yatasilu isnaaduhu waa marka isnaadkiisu ou xiriiro ayb id yatasilu isnaaduhu waa kolka isnaadkiisu ou xiriiro weeyaan ayb intaa marka tacriifka uga baxa tacriifkan waa maxay beytkan wuxuu kuu sheegaa almutasilu ma tasala sanaduhu ilaa muntahaahu waa kaas marka marfuuc wixii nebiga loo kor yeelo ahaa mawquufna wixii saxaabiga ama saxaabi ha kugu dhammaado ama taabici ha kugu dhammaado ama nebiga ha kugu dhammaado eh mutasil waxaa weeyaan uun wixii sanadkiisu xiriiro musnadna muxuu ahaa haddaa xasuusataan musnadna wuxuu ahaa wixii sanadkiisu uu xiriiro ila اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam musnadka marka waa inuu nebiga gaaro laakiin mutasil ku qasab maaha inuu nebiga gaaro wwaaxidu qabla الصaxaabiyi saqad munqaطicu qiila aw saaxibu qad wawaaxidun mid kaas oo qabla الصaxaabiyi saxaabiga hortiis ah kaas oo saqada dhacay munqaطicun munqaطic weeyaan wuxuu ku yidhi raawi saxaabiga ka horeeyo qabla صaxaabi ah oo sanadka ka dhaco ka maqan xadiidka sidaasoo kale noqdaa munqadic baa la yidhaahdaa ayb maalan waa tusaalaynaynaa sanadka toosan qutayba can maalik can naafic can ibni cumar waay can اnebiy sal ll ly slam waxaa la yidhi qutayba can naafic maalig baa laga saaray meesha oo sanadka ka maqan munqadic weeyaan sababtoo ah waa waaxidun mid kaasoo qabla saxaabiyi maalik saxaabiga waa ka soo horeeyaa ma ogta waa intaan la gaarina kaasoo saqada dhacay munqaicun munqaic weeyaan xadiidkaas marka xadiidkiis marka waa munqaic ayb waaxidku marka asaga qeyd miya shardi mau noqonayaa shardi ma noqonayo hal haddii uu dhaco waa munqaic laba haddii ay dhacaan laakiin ays isku xigin laba qofaa sanadka ka maqan midba geesa uga jiraa midba gees ayuu uga jiraa weli waa iska munqaic qabla saxaabiyina saxaabiga ka horna qeyd waayo midaan iyada maxaa yeeley saxaabiga agtiisa hadduu ka go-o sanadka mursal buu noqonayaa munqadici waa ka baxaa markaas marka qabla saxaabiyi iyadu qeyd waayo laakiin waaxidku shardi ma ah hal hadduu ka maqan yahay sanadka iyo hadday laba ka maqan tahay laakiin aynan isku xigin weli waa munqadic hadday isku xigaan waa mucdal suuro kale waa gadaal nooga imaan doonta wawaaxidun mid waaxidkaasoo qabla saxaabiyi saxaabiga hortiis ah kaasoo saqada dhacay oo sanadka ka dhacay munqadicun munqadic weeyaan qiila waxaa la yidhi aw isaaxibu qiila waxaa la yidhi ow amase saqada kou ka dhacay asaaxibu saxaabiga ou ka dhacay qad oo keliya waxaa ku leeyahay marka munqadica waxaa kaloo la yidhaahdaa oo la yidhi qiil buu ka cabiree wixii saxaabiga ka maqan mar haddii xadiidku saxaabiga uu ka maqan yahay munqadic baa la yidhaahdaa buu yidhi laakiin waa iska qiil oo saa uma sii xoog badno beyt beytkan isaguna marka munqadiciba noogu tacriifiyey munqadicun min mowdicayn itnayn ilah tawaaliyan wamucdalun xayثu walaa weli waa wadaa marka waxa uu leeyahay ayb munqaicun xadiidka munqaica ah idaa saqada haddii uu dhaco weeyaan min mowdicayni laba meelood itnayni oo laba ah laa tawaaliyan xaal aynan isku xigxigin oynan xiriirin munqaicun haddaad doonto waxaa tiraa mubtade ka dhiga khabar ka dhiga mubtade usoo qadar assanadu sanadku munqaicun munqaic weeyaan goormana idaa saqada haddii uu dhaco waayo min mowdicayni laba meel laba meel hadduu laba raawi ay ka kala dhacaan min mowdicayni idaa saqada haddii uu dhaco sanadka min mowdicayni laba meel itnayni oo laba ah laa tawaaliyan xaal aynan isxigin xaalo aysan labadaa isku xigin maalan sanadkan fiiri bukhaari baa warinaya wuxuu yidhi can naafic can maalik can ibni cumar bukhaari baa maalan wuxuu yidhi can maalik can ibni cumar can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam sanadkan meeqa qof ayaa ka maqan labaa ka maqan qutaybe waa ka maqan yahay ama sheekhii bukhaari waa maqan yahay waxaa kaloo ka maqan maalig iyo ibnu cumar waa loo dhexeeyaa naafica u dhexeeyo laba meel ayuu ka dhacay sanadkan laba laba mowdic ayuu ayaa ayuu inqidaac uga jiraa laakiin mana isku xigaano waa ujeedaa laba isku xigta ma aha munqadic weeyaan iyada laftirkeeda idan marka munqadicu laba suuro ayuu leeyahay hal suura waxaa weeyaan meeshii hal qof uu ka maqan yahay qabla saxaabi waa munqadic laba hadday ka maqan tahay laakiin aynan isku xigxiginna waa munqaic isagana beytkan saddexaad marka taasuu kugu sheegay asanadu sanadku munqaicun munqaic weeyaan idaa saqada hadduu ka dhaco haduu dhaco min mowdicayn raawiga hadduu ka dhaco min mowdicayni laba meelood inayni oo laba ah laa tawaaliyan xaal ounan aysan isxigxigin labada meel xaale aysan isxigxigin wa mucdalun mucdalna xayu meel weeyaan walaa ou isxigo inqiaacu wamucdalun mucdalna xayu meel weeyaan walaa ou isxigxigo xayu walaa markuu leeyahay mucdalkii marka waxaa weyaan labada labaa ka maqan sanadku laakin waa isku xigaan saqada fi sanadi itnaani sanadka labaa ka dhacday cala atawaalii si isku xigay uga dhaceen maalan sanadkii hadda haddaan ka mihaalinno bukhaari baa wuxuu yidhi qutayba can ibni cumar laba isku xigtaa ka maqan maalik iyo naafico isku xigaa ka maqan soo ma garanin arday iyo sheekhiisa waa isku xigaan oo meeshay ka maqan yihiin marka ka noocaasoo kale waxaa la yidhaahdaa mucdal baa la dhahaa labo iyo ka badan oo isku xigo hadday ka maqan yihiin sanadku waa mucdal idan marka munqaica iyo mucdalku maxaa ka dhexeeya cumuum iyo khusuusaa ka dhexeeya oo mucdalku waa suuro gooni ah waa oo munqaica ka mida waa wa minhu xadfu saaxibin wاlmustafaa wa minhu bitaabiciyi wuqifaa wa minhu wa min almucdali mucdalka waxaa ka mida xadfu saaxibin saxaabi goyntiisa wاlmustafaa iyo nebiga goyntiisa wa matnuhu matnigiisuna wuqifa lagu joojiyey bitaabiciyi taabiciga lagu joojiyey mucdalka suurooyinkiisa waxaa ka mida buu ku leeyahay in saxaabiga la gooyo nebigana la gooyo hadal nebiga uu yidhi oo kalaa jira maalan hadal rasuulka sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi taabicigii baa marka hadalkiibuu toos u xigana ma sheegaayo saxaabiga nebigana ma sheegaayo kaasoo kale waa mucdal buu leeyahay sababtoo ah laba isku xigtaa ka maqan soomaa sanadka labada isku xigtaa waa iya waa saxaabigii iyo nebiga sal ll slam ayaa ka maqan matnigiina taabiciga ayaa lagu istaajiyey tusaalihiisu marka wuxuu ibnu salax ku mihaaliyey alacmashu can الshacabiyi fiiri yuqaalu lirajuli ymyowma alqiyaamati camilta kada wakada fayaquulu maa camiltuhu fayukhtamu calaa fiihi kaas hadalkan marka yuqaalu lirajuli waa xadiid nebi waay nebigii lama sheegin saxaabigiina waa la gooyeyoo lama sheegin yani werinayo xadiidka ayb markaasaa waxaa uun shacabi baa waxaa la yidhi qaala shacabiyi yuqaalu lirajuli shacabina waa taabici markaa sana xadiidkan meeqaa ka maqan saxaabiga iyo nebigaa ka maqan waa mucdal sababtoo laba isku xigtaa ka maqan xadiidka isagoo mutasila ayaa waxaa wariyey imaamu muslim isagoo mutasila wariyey wa minhu mucdalkii waxaa ka mida xadfu saaxibin saxaabi goyntiisa wاlmusطafaa iyo nebigaba wa matnuhu xadiidka matnigiisana wuqifa lagu joojiye bitaabiciyi taabicigii mowsuulkii munqadicii mucdalkiina halkaas uga baxay almursalu mursalkii almursalu اlmarfuucu bitaabici ow dii kibarin ow saqdu raawin qad xakow mursalku mabaaxifta ugu muhiimsan oo wuxuu ka mid yahay musطalaxu اlxadiidka nooc min anwaaci اlxadiidna waa yahay mabaaxiftiisu waa dhowr nooc awalan mursalka tacriifkiisa suuradiisa xujiyadiisa in la xujayso karo iyo in kale cawaadidulmursal waxyaabaha xoojin kara isaga kor usoo qaadi karo mualafaadkii laga alifay shantaas meelay culimmada uga hadlaan mursalka awalan tacriifkiisa haddaan ku hormarno mursal tacriifkiisa waxaa weeyaan maa adaafahu taabiciyu ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam waa wixii taabici nebiga u tiiriyo maa adaafahu taabiciyu ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam ayb waa wixii taabici nebiga u tiiriyo qaala rasuulullaahi ha yidhaahdo ra-aytu rafacala rasuulullaahi ha yidhaahdo kaana rasuulullaahi rasuulku waxuu ahaa ha dhaho marba haddii nin taabiciya nebigu uu wax u tiiriyo maxaa la yidhaahdaa mursal suurada yacnii raajixa kaas tacriifka raajixa waa kaas maa adaafahu اtaabiciyu ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam ama taabicigaas ha weynaado ama ha yaraado ama dhadhahaad ha ahaado amase waxaa la dhihi suuradiisu marka waxay tahay baxiga labaad waa suurada mursalka suuradiisu dabcan waxay tahay qaala taabici baa wuxuu dhahayaa can ibni اlmusayab qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu calayh ali wasalam xasan اlbasri baa wuxuu dhahayaa facala rasuulu llahi kada wakada zuhri oo taabici baa wuxuu leeyahay maala kaana rasuulu llahi rasuulku wuxuu ahaa sidaa iyo sidaa buu ahaa ayb rasuulka sidaa iyo sidaaba u ahaa ayuu dhahayaa suurada marka mursalkuna waa kaasaa kan baxhiga saddexaad waxaa weeyaan xujiyatuhu mursalka ma la deliisho karaayo ma la ixtijaaji karaa yarxamka llah ma la xujaysan karaa mursalka asaga mursalka saddexda madhab abuu xaniifa iyo maalik iyo imaam axmed ayagu waxay qabaan in la uj in la xujaysan karo imaamu shaaficina wuxuu qabaa inaan la xujaysan karin jumhuuru lmuxadisiinna culamaa lxadiidna waxay ku tageen mursal inaan la xujaysan karin imaamu shaaficina waa looga horreeyey arrintaas oo saciid ibnulmusayab iyo rag badan oo taabiciina uga horreeyeen mas'ale uu la gooni noqday ama isaga ou bilaabayna ma ahayn ayb waxaa kaloo sidoo kale imaamu muslim muqadamadiisa waatuu ku dhahaayo wاlmursalu fii aslinaa fii asli qowlinaa wa aqwaali ahli اlcilmi mursalka annaga qowlkeenna iyo qowlka ahlucilmiga waxaa weeyaan inaan la xujaysanin mas'ale hadduu xadiid mursala ku soo aroora waa daciif mursalku waa daciif ayb xujiyat lmursalna waxaa weeyaan inuu ixtijaajkiisu in la joojinayo daciif uu yahay daciif ha ahaadeen laakiin dacfigiisu ma daran yahayna ma darna waa dacfi dhow oo la xoojin karo baxiga kale marka wuxuu noqonayaa cawaadidulmursal mursalka waxyaabaha xoojiyo mursalka waxyaabaha lagu xoojiyaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mursalka waxaa lagu xoojin karaa xadiid kaleoo saxiix ah maalan mas'alo xadiiaan haynaa sanad mursalaan ku haynaa isla xadiidkii laftirkiisii oo soo arooray sanad kale oo mutasil ah oo aan mursal ahaynoo toosan xadiidkaas saxiixa ah maadaama matniga isku mid yacni maadaama labadooda isku mid ay yihiin waa isxoojinayaan oo midkan saxiixa wuxuu xoojinayaa midkan mursalka ah su-aalaa meesha imaan karto waxaa la dhihi karaa haddiiba mas'alada xadiid saxiixa ku soo arooray mursalkan maxaa laga rabaa maa layskaga tago oo saxiixa layska qaato ilaa masaladii xadiidaaba u haysataa ma ogtaha mursalka maxaa lagu falaa jawaabtu waxay noqonaysaa mursalkani wuxuu tarayaa isaga marka uu xoogoobo mas'aladii waxay noqonaya mas'ale laba xadiid ku soo arooray oo waxaa la dhahayaa mas'aladan laba xadiid baa loo hayaa xadiidkii saxiixa ahaa iyo kii mursalkaa la sheegaa markaas cinda tacaarud haddii xadiid kale uu ka hor yimaado kale xadiidkaas kalena hal dariiq bis uu ku yimid kanaa la rajaxayaa la xoojinayaa maxaa yeele midkan laba dariiq uu ku yimid marka mursalku cinda tacaarudna faa'iiday u tahay masaladiina mas'ale laba xadiid kusoo aroortay noqonay waa isxoojinayaan markaan leeyahay waxaan ujeedaa mas'ala sanad baa ayaa yimid xadiid buu ku yimid isla xadiidka laftirka sanadku waa marka mursalow naga noqday isla xadiidkii laftirkiisii dariiq labaaduu ku yimid oo mutasil ahoo aan mursal ahayn labadoodu iska baayaan marka kii saxiixa ahaa wuxuu kabaa midkii mursalka ahaa masaladiina waxay noqonaysaa xadiidku waxa uu tusaayo wuxuu noqonayaa xadiid laba dariiq ku yimid oo wada saxiix ah mursalka marka waxaa lagu xoojiyaa musnad saxiix ah waxaa lagu xoojiyaa mursal kale xadiid mursalaan haynaa isla xadiidkii laftirkiisii dariiq labaaduu ku yimid oo mursal kale ah labada mursal waa iska baayaan xadiidkii wuxuu noqonayaa xasan waa la deliishan karaa markaas mursalka laakiin marka mursal kale lagu xoojinaayo waxaa shardi ah in aynan isku shuyuuq ahayn labada taabici labada taabici ile xadiidka mursalka taabici baa kor yeela soo maa taabicigii kor yeelay iyo taabiciga dariiqa kale kor yeelayo nebiga gaarsiinayo waa inaynan sida qaalibka ah oo badan aynan isku shuyuuq noqonin say maalan say ku imaan kartaa saciid ibnu lmusayab qaala qaala rasuulullahi inta ku hayno isla xadiidkii laftirkiisii dariiq labaadan ayaan ku helnoo mursal ahoo uu dhahayo maalan ibraahiim waxaan ujeedaa calqamata bnu qays annakhaci qaala qaala rasuululahi sal ly slam calqama iyo saciid labada mid kastoo ka mida xadiidka nebiga uu kor yeelay labadoodana waa wada taabiciin waa mursal kanna waa mursal xadiidkii waa isku mid waa isxoojinayaan maxaa yeele isku shuyuuq ma aha ninkaana reer kuufa ayuu ahaa ninkaana reer madiine ayuu ahaa laakiin hadday isku shuyuuq yihiin ma isku xoojin kartid maxaa yeele waxaad dhici karto qofka ka maqan meeshaan inuu isku mid uu yahay oo labadii dariiqba inay hal dariiq isku noqdaan baad dhici karto maxaa yeele mursalka awalba waxaanu u niri mursalku waa daciif sababtaan u dhahnaa waxay tahay inqiaaca ku jiro taabici baa qaala qaala rasuululahi yidhi taabicigan yow xadiidka ka wariyey waxaa dhici karta inuu taabici kale ka wariyey uma saxaabi waxaa dhici karta inuu taabici ka wariyey taabicigaana taabici kale kasii warinayo maxaa yeele waxaa lagu arkay sanadka saddex taabiciin oo isku xigto saddex taabiciin oo isku xigta waa la arkay waxaa la arkay aلzuhriyu can daawuus can mujaahid saddex taabici baa feeri marka taabicigan markuu qaala rasuululahi ku dhahaayo waxaa dhici karta meesha waxa ka maqan inuu yahay hal taabici laba taabici waa dhici kartaa saddex taabicina waa dhici kartaa haddii taabici marka meesha uu in taabicina uunan ka maqnayno saxaabi ka maqan yahana waa dhici kartaa haddii taabici meesha uu ka maqnaado taabiciga in la ogaado soo maha marka cadligiisa iyo dabdigiisa in la ogaado soo maha laba hadday noqdaanna labadooda in la ogaadiyo loo baahana saddex hadday noqdaanna kaba daranba mursalku marka sababta loo daciifiye ixtimaalkaas ku jira marka waxyaabaha mursalka lagu xoojiye waxaa ka mida mursal kale sidaas oo kale musnad saxiixa mursal kale tan saddexaad waxaa lagu xoojiyaa xadiid kale oo daciif oo dacfigiisu dhow yahay waxaa kaloo lagu xoojin karaa qowlu saxaabi xadiid mursalaa haysaa isla xadiidkii oo kale saxaabi ku hadlay qowlkaa saxaabiga iyo mursalka waa laysku xoojin karaa waxaa lagu xoojin karaa sidoo kale taabiciga saxaabiga ficilkiisa waxaa lagu xoojin karaa qiyaas saxiixa ijmaac waxaa lagu xoojin karaa fataawada ahlucilmiga iyo haddii xadiid mursal ay iswaafaqaan waa laysku xoojin karaa kulligoodna wou sheegi doonaa keliya marka waxaa baaqi ah sidoo kale mursalka la xoojinayaa shuruud ma leeyahay isaga mursalka la xoojinaayo maxaa shuruuddiisu maxay tahay inta aadan mursalka xoojinin shuruud baa la rabaa in laga helo awalan mursalka la xoojinaayo taabicigiisu waa inuu yahay taabici kabiir ah kow taabici waa inuu kabiir yahay taabici weyn maxaa ku baxay meeshaas taabiciga sagiirka iyo taabiciga wasadka ah xadiidkooda ma xoogoobayo yani waxaan ujeedaa mursal la xoojinaayo ma noqonayaan sababta adugu waa fahmi kartaa haddaad fahamsan tahay taabiciga sagiirka ah waa nin saxaabada rasuulka hal ama laba ka soo gaaray jullu riwaayatihi yay u badan tahay marka yo sida qaalibka ayuu ka warinayna taabiciin kaloo ka warinaya soo maa ixtimaalkii inuu saxaabi ka warinayo meesha horta waa ka baxay ama waa aad iyo aad u yaryahay midda labaad taabicigu markuu sagiir yahay waxaa badan laba taabici inuu ka wariyo ugu yaraan isku maro taabici uma taabici kale markaa kadib saxaabiga ixtimaalka hadduu sidaa u fogaada marka ma sahlana taabicigu marka inuu kabiir yahay mursalka la xoojinaayo tan labaad waxa ay tahay taabiciga mursalkiisa wax la xoojin karaa la xoojinaayana waa inuu noqdo nin xaafid ah oo badanaa marka uu warinaayo ragga asaga lafaca ah ee uu la warinaayo xadiidka sida haalibka waa inuu waafaqaayo marmar iyo hadduu khilaafayo dhib male laakiin haddii uu boqolkiiba sagaashan khilaafayo ee dabdiba meesha kuma haayo marka waa nin wa owhaan badan lama xoojin karaayo marka mursalkiisa waxaa kaloo lagu daraa shardiga saddexaad shuyuukhdiisuna inay u badan yihiin hiqaad shuyuukhda uu leeyahayna inay yihiin rag hiqaad ah laakiin nin shuyuukhdiisuba ducafo u badan tahay irsaalkiisa waxba ma laga ma la xoojinayo intaasna marka waxaa weeyaan waa cawaadid ulmursal iyo shuruudda mursalka la xoojinayo kan ugu dambeeyo waxaa weeyaan mursalka kutubta laga alifay mursalka kutubo fara badana laga alifay wa min ashhariha wa axsaniha waxaa ka mida kitaabka uu qoray alxaafid alcalaa'i ee la yidhaahdo jaamicu taxsiil fii axkaami almaraasiil jaamicu taxsiil fii axkaami almaraasiil waa kitaab hal mujallad ah mursalka tacriifkiisa iyo waxaan buxuudtan oo dhan iyo ka badanba isagaa qoraayo jaamicu taxsiilka waana madbuuc waxaa kaloo laga qoray mursalka abu daawuud maraasiisha meel gooniyu ku soo aruuriyey oo almaraasiil baa la yidhaahdaa kitaabkaas waxaa kaloo wax ka qoray waliyuddiin alciraaqi xaafid alciraaqi sheykhu ibn xajar ard wiilkiisa alxaafid waliyuddiin alciraaqiy tuxfatu taxsiila la yidhaha kitaabkiisa tuxfatu taxsiil isaguna waa madbuuc waay kutubahaasna mursalka waa laga alifay wamaa yudaafu wamaa ay ladii xadiidkii marka intaan hadda qawaaciddan aan sheegnay unbaa matniga ku saabsan yahay marka matniga waa iska dul marayna yani abyaadda wamaa ay ladii xadiidkii yudaafu loo tiirinayo lilnabiyi nabiga loo tiirinayo sala allahu calayh waali wasalam almarfuucu marfuuc weeyaan low min taabicin low kaana rafcu rafciguba ha ahaado saadiran mid ka soo fulaayo min taabiciyin taabici almursalu lmarfuucu bitaabici ow dii kibarin ow saqdu raawin qad xakow almursalu mursalku almarfuucu marfuuc weeyaan mursalku waa almursalu mursalku almarfuucu xadiidkii la kor yeelay weeyaan bitaabici taabici lagu kor yeelay aw amase dii kibarin taabici weyn taabici weynaan u saaxiiba lagu kor yeelay aw amase mursalku saqdu raawin raawi dhicitaankiisa weeyaan sanadka uu ka dhaco qadxakow intaba way xikaayoodeen beydkan wuxuu kuu sheegaa mursalka tacriifkiisa laba tacriif oo iska yacni qowl laba qowloo daciifana waa kuu raaciyey wuxuu yidhi almursalu mursalku almarfuucu waa xadiid la kor yeelay koo xadiidka haddaan la kor yeelin horta qaala rasuulullahi aan la dhihin oo nebigaba aan la sheeginba macnaha mursal ma aha almursalu almarfuuc weeyaan xadiidka la kor yeelo nebiga loo kor yeelay laakiin maxaa lagu kor yeelayna bitaabici taabici baa lagu kor yeelay yacnii taabici qowlkiisa ama yani ayaa lagu kor yeelo taabici baa wuxuu yidhi qaala rasuulullahi facala rasuulullahi kaana rasuulullahi waa ka almarfuucu bitaabici waay mursalka waa xadiidkii la kor yeelay bitaabici lagu kor yeelay owdii kibarin tacriif culammada qaar ay qabto waay ow amase mursalku almarfuucu marfuuc weeyaano xadiid la kor yeelay bitaabiciyin taabici lagu kor yeelay taabicigaas oo dii kibarin weynaan u saxiiba culammada qaar baa mursalka markay tacriifinayaan waxay leeyihiin maa adaafahu taabiciyu lkabiiru bay ku darayeen taabiciga nebiga u tiirinayo waa inuu weyn yahay laakiin qowlkaas saxiix ma ah marka laba kale ogow yaysa isaga kaa dhex yaacin laba arrin mursalka marka la tacriifinaayo iyo marka la sheegaayo shuruudda mursalka la xoojin karaa waa mursalkee yaysa isaga kaa kala darmin mursal marka la tacriifinaayo waa wixii taabici kasta nebiga u kor yahay ama ha yaraado ama ha weynaado laakiin mursalka la xoojinaayo marka laga sheekaynaya waxaa loo shardiyaa taabici kabiiri inuu ahaado marka cinda yani mursalka marka la xoojinayo agteeda ayaa waxaa la shardiyaa kibar weynaan laakiin tacriifkiisa weynaan looma shardiya isaga sidaa u kale ogow marka aw amase dii kibarin taabici koryeelistiis weeyaan wuxuu kor yeelo taabicigaasoo dii kibarin weynaan u saxiibo waa daciif marka qowlka aw amase almursalu mursalku saqdu raawin raawi dhicitaankiis waa raawi inuu sanadka ka dhaco halkan marka tacriifkan isagana fuqahadaa isticmaasha kan muxadisiinta u isticmaalaan ow saqdu raawin marka wuxuu ku leey sanadku haddii raawi uu ka maqan yahayba mursal baa la yidhaahdaa tacriifkan sidaas u dhaha wa calaa haadaa marka mursalkii maxaa isku mid noqonayo mursalkii iyo kii aan soo marnay oo ahaa munqaica munqaica waxaa lagu soo sheegay wixii sanadkiisu qof ka maqan yahay soo maha hore aan usoo sheegnay waa tii uu soo yidhi wawaaxidun qabla asaxaabiyi saqad munqaicun waa tuu soo yidhi halkaana wuxuu yidhi ow saqdu raawin marka usuuliyiinta ayaga munqaica mursalay u yaqaanaan laakiin qowl daciifa ow amasal mursalu mursalku saqdu raawin raawi dhicitaankiisa weeyaan qad xakow intaba way xikaayeedeeno waa sheegeen qowlka raajixana marka kan hore waayo almursalu lmarfuucu bitaabici wax allaale wixii taabici ou kor yeelo mursal baa la yidhaahdaa sawaan kaana sagiiran ow kabiiran ow wasadan ashharuhaa ashharu laqwaali aqwaashaasi saddexdaa kan ugu mashhuursan alwalu weeyaan qowlka hore wa uma alxujatu ashharuha alwalu uma alxujatu bihi ra ala'immatu alhalaaatu ashharuhaa qowlka ugu mashhuursan tacaariifta aan soo sheegnay alawalu weeyaan qowlka hore uma intaa kadib alxujatu xujaysi bihi bilmursali mursalka la xujaysto ra'a ala'immatu a'immadii way arkeen ama ra'yul a'immati a'immada ra'yigooda waaye athalaaa ee saddexda ahaa a'immadii saddexda ahaa ra'yigooda weeyaan you ka wadaa abuu xaniife iyo maalik iyo axmed waraduhu laqwaa baxigan marka kii labaad waa ixtijaajkii waay uma intaa kadib alxujatu alixtijaaju xujaysi bihi bilmursali la xujaysto ra'a ala'immatu a'immadii way arkeen ahalaaatu saddexda ahaa waraduhu laqwaa wa qowlu lakharii ka taabicii wa ahli cilmi اlkhabari waraduhu kaa radin waraduhu radintiisa mursalka in la radiyo oo aan la xujaysaninna alaqwaa qowlka xooga badan way wa qowlul akari weeyaan qowlka culimmadu u badan tahay ka shaaficiyi shaafici oo kale ka shaaficiy meesha ka shaaficiyi shaafici oo kale wa ahli cilmi اlkhabari xadiidka dadka cilmiga u leh sidooda oo kale wa ahli cilmi اlkhabari wa ka ahli cilmi اlkhabari xadiidka yacni cilmigiisa ehelkiisa oo kale sida ay qabaan weeyaan waraduhu mursalka radintiisa inaan la xujaysanina alaqwaa ah wa qowlul akari weeyaan ka shaaficiyi oo kale imaamu shaafici wa ahli cilmi اlkhabari oo kale marka imaamu shaaficina sidaan hore u sheegna waa looga horeeyey oo ibnulmusayab iyo raggaasa uga horeeyey oo xaakima ka soo wariyey ibnulmusayab ibnu siriinna sidoo kale inuu waa laga soo wariyey isaguna inuu mursalka diidi jiray wcalaa dalika marka alxaafid ibnu xajar annukad calaa kitaabi ibni salaax uu ku sheegayaa juska labaad safxada shan boqol lixdan iyo toddoba marka bacdi اlfuqahaa ayaa shaafici ku ceebeeya waxay yidhaahdaan awalu man radda almursala wx ugu horreeyo xadiidka mursalkaa radiye shaafici buu ahaa waraajixu isaga ma ahayn waaba looga horreeyey laakiin isaga asaa mashhuur ka dhigay maxaa yeele kitaabkiisa risaalada iyo aada u taageeray qowlkaas markii dambena culamaa ulxadiid isagayba qaateenba ilaa yacnii culamaa ulxadiid qaalibkooda marka waxaa dareemaya fuqahada khilaafka ay masaa-isha isku khilkhilaafayaan waxaa u asala sidaan oo kale marka qofku waxaa fiican inuu fahmo masaa-isha ma'aakhidooda usuusha masaa-isha hadduu fahmo khilaafka fuqahada waa garanaa marka meeshu ku qotobo oo sababka waxaa weeyaan mas'ala maalan imaamu shaafici uu leeyahay masaladaasi ma bannaana fuqahadii kale maalan waxay leeyihin masalada waa bannaan tahay adilada marka loo fiiriyo inay qaacidadan ku dhisnaataa dhici karto oo maxaa yeeley imaamu shaafici uu leeyahay meeshaan xadiid kuma soo aroorin saxiix ah sidaa darteed waxaani ma bannaano culimmadii kalena ay leeyihiin xadiidtaa ku soo aroorayo mid mursala ay keenaan markaas shaaficina uu leeyahy maya mursalku awalba xujo ma ahayn u dhahayaan mursalku awalba xujo ma ahayn wax kale keena uu leeyahay mogtahay marka taa waxay keenaysaa marka fuqahada iskhilaafkoodu waxay ku dhisan tahay usuushooda marka horeba walidaalika usuulu la'ima ahalaaa waxaa ka mid a xadiidka mursalka in la xujaysto usuusha shaaficina ka mid ma aha hadhow marka qofka haddaanu garanin oo keliya kutubtan un furuucda intuu akhriyo shaafici waxaan waa ogolaaday hebel waa diiday keliya inuu ka akhriyo waxaa dhici karto mas'alena inuu ku waafaqo shaafici mas'alo kalena inuu ku waafaqo maalan abuu xaniif oo kale oo marka la yidhaahdo mas'aladiina haddaad fiiriso isku asal ay noqdaan oo midaan abuu xaniife daliilkiisu xadiid mursala inuu yahay tanna uu mursal yahay marka asagu laa yacni la tabaca ala'ima halaaa wala tabaca shaafici kaasoo kale laakiin waxaa fiican inuu usuusha ogaado usuushii marka hadduu ogaado asal buu ku soconaa furuucdii asalkaasi soo hosgela marka walidaalika musalaxa iyo usuululfiqiga qofka hadduu aad u bisleeyo yacni khilaafka culummada meeshuu ku taagan yahay waa garanaya hadhow marka ka imaan mayso laba mas'alo isku mida ma kala geynayo laakiin qofka aan ogeyn laba mas'alo isku mid u kala geynaa laba kala tagsanna waxaa weeyaan waa waa isku keenaa waxaa dhici karta yacnii maanta inuu mas'aladan sidaan ka qabo dana isla mas'aladii mid lamida sidaan inuu ka qabo xujiyada iyo haddaad fiiriso asalka loo celinaan hal asal uu yahay ta halkii asal isma khilaafayo see faraci isku khilaafa marka asalkii hadduu yacni saxiix noqdo furuucda soo gelaysa waa inayna iskhilaafin iyaguna waraduhu alaqwaa waraduhu isaga radintiisa iyo celintiisa alaqwaa xoog badan wa qowlulakari weeyaan ka shaaficiya oo kale o ahli cilmi اlkhabari nacam bihi yuxtaju in yactadidii bimursalin aakhara aw bimusnadi nacam buu yidhi haa yuxtaju waa la xujaysanayaa goorma laakiin in yactaid yuxtaju waa la xujaysanayaa bihi isaga in yactadid hadduu xoogoobo haddii uu xoogoobo mursalkii bimursalin uu ku xoogoobo mursal kale bimursalin mursal uu ku xoogoobo mursalkaasoo aakhara kale ow amase bimusnadin musnad uu ku xoogoobo ow qowli saaxibin saxaabi qowlkiisa uu ku xoogoobo aw iljumhuuri qowluljumhuuri culammada badankood qowlkood uu ku xoogoobo ow qaysin ama qiyaas uu ku xoogoobo haddii uu xoogoobo haah buu yidhi waa la xujaysanayaa shaafici taa ma diidana marka ogow nacam in mursalka la xoojin kara waa qabaa marka isaga nacam buu yidhi haa yuxtaju bihi waa la xujaysanayaa in yactadid hadduu xoogeysto bimursalin uu ku xoogeysto aakhara oo kale mursal kale laakiin maxaa u shardi ah mursalka kale mursalka kale ee mursalkan xoogeynayo maxaa u shardi ahna taabicigan iyo taabicigan inays isku shuyuuq ahayn taabiciga inta ka irsaaliyey iyo taabicigan kaleo asna xadiidka irsaaliyey waa inayna isku shuyuuq ahayn sida qaalibka ah aw bimusnadin ama musnad musnad waa soo ogaatayo xadiid mutasilo ilaa nebiga gaaro saxiix ah ee musnadkan hadduu saxiix yahay ma isaga la qaato oo mursalkaanaba layska daayo layska tuuro waxaa la leeyahay maya sidaas ma ahane mursalkaani xadiid mustaqiloo saxiixuu noqona marka mas'aladii waxay noqonaysaa laba xadiid baa ku soo aroortay in la yidhaahdo marka hadhow hadday marka iska hor yimaadaan mas'alo kale oo hal xadiid ku soo arooray kanaa la rajaxaa marka marka maxaad bannaanka ugu tuuraya marka hadhow baaba loo baahanayo aw qowli saaxibin ama saxaabi qowlkiisa qowlu saxaabi ama ficlu saxaabi iyo mursala iswaafaqi maalan xadiid mursala waxaa soo arooray ibnu xajar fatxulbaariga waa ku keenaa waxuu ku keenaa maalan ibnu cumar oo kale waxaa ka sugnaatay madaxiisa oon cimaamad saarnayn inuu fooda ka masaxo keliya xadiid kaleoo mursalana wuxuu ku soo arooray nebiga inuu madaxiisa fooda keliya ka masaxday biiyadoon cimaamad ugu jirin xadiidkaas marka waxaa lagu cileeye waa mursala la yidhi kaas wuxuu ku xoogeysanaa marka ficilkan ibnu cumar ku xoogeysanaa marka walidaalika marka ficlu صaxaabi iyo xadiidka mursalka isku xooji inay bannaan taha ka soo baxaysa marka nacam waa min xayثu اljawaazu waxaan ka hadlayna marka xagga bannaanaanshada ee sunnada layskuma diidana inay tahay madaxa dhan in la masaxo nacam soo ma kasan bacdinaas marka waxay isaga haystaan marka wax masalada xadiid inuuna ku soo aroorin ay u haystaan marka weliba xadiid kaleo daciifa kusii dara daciifkaas iyo mursalka iyo yani iyo mursalka iyo qowlu saaabi iyo ficlu saxaabi isugee waxaa ka soo baxayso ana lilmas'alati aslan masaladu inay asal salka ku hayso laakiin qofka inuu iska daa'ima ma ahan madaxa meesha iska marmarsaday biyaha keliya oo sunnadii marka uu ka tagay nebiga sal ll ly slam weyse qaadkiisa waxaa qaalib ka ahayd inuu marka madaxiisa o dhan masaxo waxaa ka mid a ficlu saxaabi xadiidka qoraxda markay cirka bartankiisa joogto waa la reebay in la tukaday nebigu waa reebay sal ll ly slam ilaa yowma aljumca xadiid dhahayaa jiro ilaa yowma aljumca nahaa rasuul lah sal ll ly slam can isalaati cinda azawaali ilaa yowma aljumca mursal loo shaafici wuxuu ku xoogeeyey mursalkaas ficlu saxaaba oo wuxuu yidhi saxaabatu rasuulilah intay yimaadaan masaajidka soo hormaraan ilaa khadiibka uu ka soo gala salaaday tuka jireen iyo xadiidkii fasallaa maa kutiba lahu ninkii inta masaajidka soo gala intii ilaahay u qoro iska tukada un iska wado sunno oo mutlaq ah marka waxaa ka soo baxaysa meesha imaamku mimbarka goormau soo koraana bacda zawaaluu soo koraa ee qabla zawaal ma soo koraayo moogtahay cinda zawaali ayagoo marka mana sugnaanin ayagoo bannaanka inta u baxo zawaalkii ma la gaari dhahayana lama arkin marka yowm اljumca inay mukhasas tahay iyoay u deliishaday ibn اlqayimna zaadka waa ku sheegaa sidaas oo kale shaekhu اlislaam ibnu taymiyana waa isku xoojiyey saas oo kale mursalkaas wuxuu ku xoojiyey ficlu صaxaaba aw اljumhuuri ama qowl اljumhuur ayaa sidaa waafaqay ow qaysan ama qiyaas buu waafaqay saxiix ah qiyaas waafaqay marka le qiyaas saxiixa waafaqay maalan ayb wamin shuruudihi shuruudiisa waxaa ka mida marka ayb wa min shuruudihi shuruudiisa waxaa ka mida kamaa sidii ra-ow ay arkeen muxadisiintu kownu ladii kii ahaanshadiisa arsala irsaaliyey min kibaarin min kibaari ay min kibaari taabiciina taabiciinta kuwooda waaweyn inuu yahay wa in mashaa hadduu soconaayo maca xaafidin xaafid kale hadduu la soconaayo xadiid ou yacnii la warinayana yujaarii ou yacnii la soconayo oo waafaqayo sida qaalibka ah walaysa min shuyuuqihi shuyuukhdiisana waa inuunan ka mid ahaanin man ruux dacifa la daciifiyey xadiidka ay ku dhammaystirmaysa wadaalika kaagaasina ka nahyi bayci laxmi biاlasli wafaa wa wafaa yacnii waxaa oofsaday shuruudii waxaa oofsaday ka nahyi bayci اlaxmi hilibkii gadidiisii iska reebidda layska reeba bilasli lagu gado xoolihii lagu gado halkan wuxuu ku leeyahay xadiidka mursalka cawaadidiisuu kuu soo sheegay uma wuxuu galay xadiidka la xoojinayo shuruud ma leeyahay ah shuruud waa leeyahay wamin shuruudihi marka maxaa ka mida shuruudiisa waxaa ka mida buu ku yidhi wamin shuruudihi shuruudiisa waxaa ka mida mursalka la xoojinayo haddii shuruudan la waaye mursalka maba oogoos maba la xoogeyn karo kamaa ra-ow siday culummadu arkeen kownuladii kii ahaanshadiisa arsala xadiidka taabiciga irsaaliyey min kibaarin horta inuu yahay min kibaari taabiciin maxaa ku baxay siqaar iyo awsaad wa in mashaa hadduu soconaayo yacnii hadduu warinaayo mac xaafidin xaafid hadduu la warinaayo xadiidkana yujaari ou la socon karo ragga xufaadee asaga lamidka ahna waa inuu badanaa waafaqo ee nin iska khilaaf badan hadduu yahay wixiis ictibaar ma leh walaysa waana inuusan ahaanin min shuyuuqihi shuyuukhdiisana man inuusan ka mid ahaanin ducifa la daciifiyey shuyuukhdiisuna waa inay hiqaad u badan yihiin ka nahyi bayci laxmi hilibkii geditaankiisii iska reebidda layska reebay bilasli lagu gado oo waa xadiid imaamu shaafici baa musnadkiisa kusoo saaray ana saciid bna almusayab baa wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama nahaa can bayci laxmi bilxayawaan hilib in lagu gado xayawaan waa reebay nebiga waa mursal se uma jeedid marka ibnulmusayabaa sidaa yidhi ibnu cabaas baa marka wuxuu yidhi ana jazuura nuxirad hal ayaa la gowracay calaa cahdi rasuulilah sal sl wtiga calaa cahdi abi bakrin waqtiga abi bakar markaasaa nin baa yimid markaasuu yidhi hashaa hilibkan iga siista yacnii neefkan markaasaa abuu bakar uu yidhi laa yasluxu haada xadiidkan marka xadiidkii marka wuxuu ku xoogoobay qowlkii abi bakar qowl abi bakr iyo ijmaacu صaxaabu ku xoogoobay marka xadiidkiisoo ma garanin wafaa waa oofsaday asalkan buu marka oofsaday oo shuruudii kanba oofsaday buu ku leeyahay waxar bou keensaday markaasuu yihi waxartaan hoodoo hilibkan isiiya markaasuu yidhi laa yasluxu haada abuu bakr marka marka xadiidkii mursalka ahaa iyo waxaa isxoojiyey kan xadiidka mursalka iyo kan ayaa isxoojiyey وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم